maamulka gobolka jubbada hoose ayaa walaac ka muujiyey xaalado bini-aadaminimo oo laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolkaasi halkaasi oo ay caruur badani la ildaran yihiin xanuuno kala duwan warbixintan oo faahfaahsan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e aadan maxamed salaad xaaladahani bini'aadanimo ee laga soo sheegaya degmada xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaankaasi ku nool ay soo food saareen cudurro kala duwan biyo la-aan iyo sicir barar kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka ku dhaqan degmada xagar ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo muddo ka badan toban sano ay maamulayeen kooxda al-shabaab dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa carruurtooda aanay helin goobo caafimaad maadaama degmada aysan ka jirin goob caafimaad oo lagu dabibo dadka uu soo ridanayo cudurkana u badan carruur waxaana hadda lagu soo warramaya in carruur aada u tiro badan oo la ildaran cudurrada gowractada iyo jabeecada in ay ku sugan yihiin degmadaasi xagar ee gobolka jubbada hoose cabdisalaan xasan garweyne oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda degmadaasi ayaana walaac xoogan ka muujiyey xaaladda dhabta ahi ee ka jirta degmada xagar ee gobolka jubbada hoose waxaana uu faahfaahinayaa cudurrada xilligan ka taagan degmadaasi iyo dhibaatooyinka jira degmada xagar ee gobolka jubbada hoose iyo xaaladda ka jirto bini'aadanimo si aad og tihiinba ama aan wada ogsoonnahayba waxay halkaa gacanta ugu jirtaa ururka al-shabaab dhibaato badan iyo dee duruufo badanna way ka jiraan oo bini'aadanimo oo noocyo badan leh dhinac kastaba ah ee horumarka bini'aadanka uu samayn lahay o dhan ah hadday noqoto xagga caafimaadka xagga horumarada xagga waxbarashada iyo xagga dhaqaalaha intaba sidaa daraaddeed waxaa degmadaas ka dilaacay muddooyinkii dambe jadeeco iyo maarata gowracto ama hiiqley ama hiiqdheer hadba saad u taqaanaan dhammaan degmada xagar iyo tuulooyinka hoostaga ee deegaanada hoostago ee nawaaxigeeda ah gowracatada way saameeyeen weliba maarata sbeshale degmada xagar hal qof baa ku dhintay oo caruur ah oo gabar ah dad badan ee caruuro ahna maarata weli way la ildaran yihiin maarata gowracatada iyo jabeecada intaba waxaan walaac xoogle ka muujinaynaa ama aan ka muujinayaa dadkaas degmada xagar iyo deegaanadeeda inay iskugu darsameen cudurrada faafo iyo biyola-aan iyo sixir barar waxaan maarata aan leeyahay aan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland oo weliba khasuusan ayada ay khuseysa arrintaas dowlad goboleedka iyo maamulka maarata madaxweyne axmed maxamed islaan waxaan ku baaqayaa in loo gurmado xaaladaha bini'aadanimo meesha ka jiro cadowga meesha muddada dheer haystayna sidii loogala dagaalami lahaa looga gurmado ayaan codsanay marka xaalada xagga biyahana xaalado adag bay ka jiraan oo oon ah oo la odhan karo xilli kasta hadduu ilaahay roob keenin oo ilaahay maarata uu bixinin dadka meesha degan dhibaata ka dhici kartaa inkastoo dhibaatooyinkan laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolka jubbada hoose haddana waxaa arrintan walaac xoogan ka muujiyey guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni v o a ayuu la hadlay waxaana uu sheegay xagar muddo hadda laga joogo ilaa sideed sano intay dowlad goboleedka jubbaland ay dhalatay ilaa hadda iyo intii ka horreysayba waxaa gacanta ku haya nimanka nabadiidka ee afka duuban caqabado badan iyo dhibaatooyin badan oo xag bini-aadamnimo oo isugu jirta xagga caafimaadka waxbarashada biyaha transportationka ayaa haysta maalmihii u dambeeyey ama ama bishii u dambeysay hadda laga dhaaf sanadka cusub sanadkii dhammaaday ama sanadka cusub hadda laga inta udhaxaysa caqabado badan oo xagga caafimaadka ayaa laga soo sheegayaa sida la warbixinta ku helay caqabadaha ugu badan waxaa weeyaan xagga caafimaadka waaye waxaa ka dhashay cudurkan jadeecada ama gowracatada xoolaha laftooda cudur badan baa kaga jira bini-aadamnimadana wax badan baa ka jira xagga livelihoodka waxa la yidhahda ama waxbaa ka jira marka waxaan waxaan ka muujinaynaa walaaca badan haddaan ahay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose iyo degmooyinka lamidka ku hayaan nimankaana madiinka gacanta ku hayaan jababa qayb ka mid ay gacanta ku hayaan xagar maxaa marka idinkaga qoshaysan si dadkaasi loo badbaadiyo laba arrimood baa looga qoshaysan haddaan kugu soo dhaweeyo su-aashaada qiimaha badan number one horta in la xoreeyo waa number one number two number three waay in laga xoreeyo oo maaragtay gacanta jubbaland soo gasho waa number one waaye number two waaye number three waaye number three waxaanu isticmaalaynaa si siyaalaha ka mid ah sidii ama dawo loo gaarsiin lahaa sidii hadday xoolo tahay iyo hadday caafimaad tahay taeba hadda in la gaarsiiyo marka xagga caafimaadka xagga bini-aadamnimada oo dhinac walba ah waxaan ka muujinanaa walaac badan baan ka muujinaynaa haddaan nahay dowlad goboleedka jubbaland haddaanahay gudoomiyaha gobolka jubbada hoose oo maasanta degmooyin dhowra oo ka tirsan jubbaland oo ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ahi iyadoona dadka intooda badan marka ay xanuunsadaan loola soo cararo goobaha caafimaad ee ku yaala goobaha ay dowladda gacanta ku hayso aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo